magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan kuwaasi oo nolol shareerkooda ka maariya dubista canjeerada iyagoo ka duwa maqaayadaha ku yaala magaalada beledweyne haweenkan ayaa si maalinlaha lacagta lagu siiyaa iyagoo dhaqaalaha ay ka helaan ay nolosha qoyskooda ku maareeyaan qaar kamida haweenka duba canjeerada ayaa raadiyo beer loogu waramay sida nolosha reerkooda ugu maariyaan iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaan ka shaqeeyaa maqaayadaha muxuu ahay waxaan ka duwaa canjeerado maasha allah waa la shaqaystaa subaxnimo ayaa imaadaa labaiyo tobankii ka horaa imaadaa labaiyo tobankii ka horaa imaadaa muxuu ahay canjeeradaas waqtigii dhammaata saddex saac iyo laba saac iyo bar siday u kala badantahay iyo siday u kala yar tahay halkasaa canjeeradaasaa ka shaqaystaa walaahi wax fara badanaa duwaa wax yar ma duway canjeero fara badanaa duwaa badan way gaaraysaa muxuu ahay mala qayaasi kara soomaahan dad fara badanaa imaanaa kaa qoreecanaa mala qayaasi kara marka canjeerada way gaaraysaa baaldi haddayna ka badnayn digsi buuxa waaye markala duwana ka maareeyaa maasha allah haddaana ka maareyn karin maanaa canjeero u imaan lahay meeshaan maqaayadaan lee ka shaqeeya maqaayadaanaaba iga badan soomaan maqaayado kale maba laga shaqeyn karaba midaanaaba laga bixi karinba walaahi iskuma dayin tanaa waqti badan iga qaadato muxuu ahay canjeeradeeda saa-id u badan dhantanaa laga qabtaa maqaayad kalena maba la aadi karaba sababto midaanaa qureecdeeda saa-id u badan tahay koo waxaa kamid fadhigaaba ku daaleysaaba canjeerada farada qabta oo loo fadhinaa caqabada koowaad taas waaye caqabada labaadna waxaa bulsho badanaa la nooshahay muxuu ahay bulsho badanaa wax siisaa masane kaa sugooyo canjeeradana muxuu ahay caqabada koowaad waaba dhibteeda waa ogtihiin canjeerada si u dhib badan waxaa laga yaabaa canjeerada inay dad ufafadhiyaan oo boobsi lagu dhahaa oo muxuu ahay lagaa sugaa oo muxuu ahay dad kuu fadhiyaan waxaan duwaan baalda canjeerahaas waxdi waa ka maareeya normaalkaynu waa ka raadsanaa waa iskaga dhaqanna waa iskaga imaan qabna maalin kastaa duwaa afar saaca ka baxaa subaxdii labaiyo tobankii saac u galo afar saaca ka baxaa waana iska joognaa waa ku nabad qabnaa halka maqaayadaha ka duwa canjeeradaas dadaa u fafadhiya waa ina boobsidaa la rabaa oo macnaha dadaa kaa sugaa waa ina u fududayda fartaada waa ay mar kasta u fududaato fadhiga waa ku daalaysaa
waxaa jira hooyooyin badan oo ka shaqeeya maqaayadaha ku yaala magaalada beledweyne kuwaasi oo qabto shaqooyin kala duwan islamarkaana nolosha qoysaskooda kaalin ka qaato